weli dhinaca waxaanu ku jirnaa wararka ku saabsan dalka ukrain sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii soomaaliyeed ee ka qaxay dalka ukrain kadib markii dalka ruushka uu ku qaaday dullaanka xilligii dambe ee xalay ayaa waxa uu gaaray magaalada berliin ee dalka jarmalka iyaga oo ka tegay dalka poland waxaana ay ka mid yihiin soomaali badan oo jarmalka maalmihii lasoo dhaafay gaaray maxamed cabdi gutaale waxa uu ka mid ahaa soomaalidii ugu horreysay ee ka qaxay dalka poland ee usii gudbay dhinaca dalka jarmalka gaar ahaan magaaladiisa berliin waxa uu khadka teleefonka ugu warramay wariyaha v o ed ee qaaradda yurub ridwan xaaji cabdiweli
wr waxaan soo gaarnay xalay wakti dambe ayaan soo gaarnay alxamdulilah anag nabad qabna waa gartay yaa kula socda adiga markaa de aniga iyo waxaa ahayn iyo lix wiil oo kale anaad rooga ku ahaa waa gartay marka soomaali kale miyaa jirta oo idinkaga horreysay berliin aad iyo aad aad aad dad badanaad naga soo horreeyeen anaga si loo soo kala horreeyey oo puntland loo soo kala galay ayaa dadka usoo kala hormareen qaara nasiina iska nasiyo aad u daalnayay oo hore usoo soco waayey qaar safarkooda way sii wateen horey usoo gudbeen oo puntland way kasoo gudbeen qaar kalena weli puntland ay ku sugan yihiin qaar yar oo aan farakutiris oo aad aan u badnayn dhinaca ukraine ay hadda ay weli kasoo dhammaahayaan marka alxamdulilah laakiin soomaalida inteeda badneed waxa waaye way kasoo gudubtay xadkii ukraine waxay u soo galeen poland intooda badan hadda poland ay weli ku sugan yihiin inta kalena way soo gudbeen oo waddamadan kale way soo gudbeen jarmalka
waa gartay dadka marka kula socday waxaad sheegtay inaad ilaa toddoba qof ahaydeen yaa idin caawiyey inaad soo gaartaan dalka jarmalka runtii waa ragaa naga soo horreeyey oo annaka horteen usoo baxay marka marka puntland markaa kasoo tagnay aday dhowr meeloodoo ilaa puntland gudaheedaan imaanay oo aan basas kala duwan ku imaanay kadib taxi aan kasoo qaadanay marka laba taxi aan ku imaanay berliin ciidanka xuduudaha wax dhibaato aad kala kulanteen mala miya labada dhinacba maya maya wax dhibaata oo aan kala kulan ma laha alxamdulilahi markaa puntland joogana si fiican noola soo dhaweeyey aadaa noola saaciday basas friyahaa helnay marka berliin aan imaanana si nabadgelyahaan kusoo galnay wax dhibaata oo kala kulan ma laha waa gartay marka hadda xaggee degantihiin ma dadkii eheladiina ahaa ama asxaabtii kale ee soomaalida ahayd ayaa la degantihiin mise dowladda ayaad isku dhiibteen maya runtii annaga hadda isla socona todobadeeni annaga xataa hadda waa iskala qeybinay dad waxaa jiray markaasi dadkoodii soo dhaweyhayeen asxaabtooda qaar familikooda marka annaga laftarkiina iskala qeybinay oo dadkii markaasi dadkii soo dhaweyhayeen dadkoodii raaceen kuwii markaasi annaga naga tirsanay waa dad lahayn markaas oo iska soo baxane dadkii markaasi dad ay soo dhaweyhayeen raaceen marka hadda dowladdaas ku dhiibna ma lahan asxaabtii iyo qaraabadii markaasi joogtay baarleyna hadda la kala joognaa maxaa idiin qorshaysan markaa
runtii horta marka hore waa hala nastaa leeyahay kadib insha allah qof walba markaas asiga qorshihiisa
waayahay safar dheeraad soo gashay oo maaragtay kasoo bilaabanayay magaalada kiev ee caasimada dalka ukraine waxaad soo martay poland muddaad joogtay adiga iyo asxaabtaadaba hadda jarmalka aad ku sugan tihiin markaad dib u eegto dadka kale ee soomaalida ee weli ku xayiran ukraine wax warama iska haysaan
runtii horta dadkii waxaa waxaa jiro gruub lagu midaysan yahay ridwaano gruubkaasaa mar walba lasoo dhigaa qofkii markaasi waxyeelaysan aba xanuunsan aba meel ku go'doonsan markaasaa meeshaasi qofkii marka qaabkii loogu gargaari lahay amba qaba lahay lasoo dhigaa halkaasaa tala laga baxshaa qofkii markaasi kaleeto meesha joogo oo wax u qaban karo qofkaas caawi karo markaasi gruubkaasaa lagu gudbiyaa marka alxamdulilah hadda ma jiro qof dhiban oo hadda ukraine dhinaciisa joogo oo hadda lasoo sheegayo ma jiro haddeertaan aan aragnay marka inta badanna way kasoo gudbeen waa gartay qoysas soomaaliyeed oo haween ama caruur maaragtay ay ka mid yihiin oo ilaa hadda soo gaaray jarmalka ma ka warhaysaa
ha way jiraan ha qoys soo gaaro way jiraan marka waxaa la sameynaya dadka ilmaha leh oo ilmooleyda ah waxaa la marsiyahaya meel gooni ah oo gawaariha lagu gudbihaya ayaka maadaama ay ilmeelo yihiin si gooniha loo ixtiraamayey meelaha hadda ay kasoo baxayaan dhalinyarada oo xerooyinka ah oo kontaroolada badan oo dhibaatada iyo silca saa'idka ayaga inta badan ma maraynin marka gaariyaasha inkastoo ay aad ugu jiraan jam ay ugu jiraan haddana dhinacaasa ayaka loo ogolaan in la marsiiyo oo ilmihii diibana tusinayeen dhahayeen ilmahaana wadana dhinacaas adag mari ma karno waa loo ogolaanayo waayahay ugu dambeyn meeqa saacaydi ku qaadatay safarka poland iyo jarmalka gaar ahaan berliin
waa sideed saacad aan ugu qaadatay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi guutaale oo ka mid ah soomaalida ka qaxday dalka ukraine ee u tallaabay poland haddana ku sugan magaalada berlin ee dalka jarmalka wuxuu khadka taleefonka ugu warramayay waryaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli